Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug mudane cabdicasiis maxamed jaamac iyo gudoomiyaha degmada caabudawaaq mudane muxidiin aadan cali ayaa si wadajir ah u daafuray garoonka kubadda cagta ee degmada caabudawaaq kaasi oo dhismihiisu socday muddooyinkii ugu dambeeyey munaasabadan lagu daafuray islamarkaana lagu wareejiyey furayaasha garoonka ayaa lagu qabtay gudaha garoonka waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug maamulka degmada xubno ka socda hay-adda nees oo dhistay garoonkan iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada caabudawaaq mudane muxidiin aadan cali iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada caabudawaaq buraale qooje ayaa si wadajir ah u booriyey inay dhalinyarada ilashadaan garoonkan waxaa ogtihiin garoonkii kubadda cagta ee degmada caabudwaaq iyo xataa qaybtiisii basketboolkaba oo muddaba uu dhismo ku socday inuu dhismihiisii soo dhammaaday isagoo loo sameeyey qaab caalamiya oo runtii muddo dheerna la sugayey khaasatan bahda isboortisku ay aada u danaynayeen dhallinyaro waxaa ogtihiin garoonkaas wakhtiga la geliyey weliba adigoo mashruuc muhim ahaayoo dana kale lagu qabsan karay magaalada in dhallinyarada si gaara loogu taageeray dhallinyarada marka waxaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan fursadoodaas garoonkii ay noqdo garoon caalami ay ku xisaabtamaan ilaashadaan ayagu leeyihiin wax maaragta dadka oga sokeeya dadka kaloo dhan way oga sokeeyaan maadaama uu bahdii isboortiska ay leedahay garoonka meel inaad haysataan maanta aad dad ku martiqaadi kartaan ugu yeeran kartaan xirfadiinana kusoo bandhigi kartaan marka waxaan rajeynaya inaan ka wada faa'iidaysan doono qarash ilaa lacag afar boqol ku dhow baa la geliyey subaxii garoonkaas imaanahayey lacagtu meelo kale ku socota laakiinse gudoomiyaha degmada iyo wasiir cabdiwaayeel baa waxay ka shaqeeyeen garoonkaas inay dhallinyaradaas maadaama gudoomiyuhuna waagii koobkaa soo qaadnayna ballan qaaday wasiir cabdiwaayeelna ballan qaaday oo dhahaan garoonkaas balgaraam kale u wadi nagadah waxaa nooga dhigtaa roog dhallinyarada inaan ilaashanno oo dhammaantiin degmada dhan oo muxiidiin aaduna gudoomiyuhu u sarreeyo inaan ilaalsanno oo meesha yar uu ka dilaaco si wada jira ugu wada istaagno wixii ka jaba iyo wixii mataqaanaa ka halaaba inaan u taaganna heegan u nahay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug cabdicasiis maxamed jaamac ayaa sheegay in garoonka lagu qaban doono tartan heer goboleed iyo heer dowlad goboleed ah islamarkaana uu noqon doono xarun lagu dhiirigeliyo ciyaaraha iyo isdhexgalka dhalinyarada garoonka ama waad aragteen ama waad arki doontaan hadduu ilah yidhahdo infrastructure xoogganaa la geliyey si qurux badana loo dhisay runtii muddo dheer asagoo waxaa la yidhaahday dayacnaa oo waqti badan lacag loo raadinayay markii la helay oo hanti fara badan la geliyay almost waxaa la geliyay nus milyuun lacagha la geliyey waxaas waxaa loo baahan yahay marka in la ilaashado caadiyan dhaqanka soomaalida ama afrikaanka waxaa ka mid ah waxaa marka hore oo baahida in la muujiyo laakiin wixii markii la keeno oo la helo oo maxaa la yidhaahdaa sidii loogu talagalay loo sameeyo maintenancegu inuu ka lumo oo aan la ilaalin hantidaas marka waxay u baahan tahay in la ilaashado ilaashi xoogganay u baahanta dadka maxaa la yidhahdaa taageerada ku bixiya soomaaliya waxyaalaha ay dhibsadeen runta inii sheegaya waxaa ka mid ah wax inta la sameeyo la burburiyo haddana laga sugo isla ayaga inay dayactiray sidina ayagu leeyihiin war waxma u barya tagtay waa laguu dhisay marka lagu dhiso adigu hayso maintenancega adaa iskale inaa maintenancega hadda la igu dara tirahdi waa waa waa runtii waxyaalaha waxaa weeye aad maxaa la yidhahda dadka deeqbixiyaasha ah ee dowladdan soomaaliyeed caawiya ay u dhibsadeen waayo garoonkan oo ka mid ah mashaariicda muhiimka ah ee lagu horumarinayo ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka ayaa kaalin ka qaadan doona isdhexgalka dhalinyarada degmada caabudawaaq iyo guud ahaan galmudugba